أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a gaari uu la socday xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo shil ku galay meel ku dhow dekedda magaalada muqdisho maxaan ka naqaanaa muhiimadda mas-uuliyadda kelimadda maxaase qofka laga doonayaa in uu carabkiisa u ilaaliyo iyo sida islaamku uga hadlay hegidda iyo ilaalinta hadalka warbixin ayaad maqli doontaan weeraro khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka kala dhacay duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho faah-faahin ayaan soo gudbin doonaa barakac ka socda galbeedka dalka itoobiya xilli qulqulatooyinka waddankaasi ka taagan ay ka sii darayaan kataay bal akhbaari ah oo bahaysay muuqaalka weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ah u tiilay duleedka degmada waajid ee wilaayada bakool kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga baay iyo beesha eelay ee degta wilaayadaasi oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulafulay mas-uuliyiin cudhimo iyo salaadiin ka qaybgalay kulankaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa mujaahidiinta ka dagaalama galbeedka afrika oo baahiyey tirakoobka weeraradii ay fuliyeen bishii safar iyo milatariga dowladda kenya oo la sheegay inay si xun ugu naafoobeen weerarada istabajooga ah ee ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab qodobadaas wixii soo kordhaa iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha nuur cali warsame iyo marwaan ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhammaan xarumaha landalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxaan ka naqaanaa muhiimadda mas-uuliyadda kelimadda maxaase qofka laga doonayaa si uu carabkiisa u ilaaliyo iyo sida islaamku uga hadlay hagidda iyo ilaalinta hadalka haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen marwaan moxamed kelimaddu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolol maalmeedka qofka waxaana mararka qaar la dhayarsadaa saameynta ay yeelan karto iyo wadiiqada ay qofka u jiheynayso waxaa dhacda in qofku hadlo daqiiqado kooban waana tusaalaha mahmaahda caanka ah ee soomaalidu tidhaahdo dhagax meellow ayuu ku dhacaa hadalna meel dheer taas oo kordhinaysa muhiimadda kafiirsiga hadalka hadalka si walba oo loo adeegsado shar ama kheerba wuxuu muddo dheer saameyn ku yeelan karaa qof ama bulsho erey wanaagsan wuxuu abuuri karaa xasilooni wanaag iyo islaaxa halka hadalka aan laga fiirsan ee xun uu dhalin karo khilaaf iyo kala fogaansho sidaas darteed mas-uuliyadda kelimaddu waxay ka bilaabataa in qofku fahmo in hadal kasta oo uu yidhaahdo uu yeelan karo natiijo ka dhalata bulshada dhexdeeda hadalka ayaa ka mid ah waxyaabaha sida weyn u saameeya xidhiirka dadka war la isla dhex marayo hadal qof laga sheegay ama arrin aan si wanaagsan loo hubin oo la faafiyo ayaa mararka qaar isu bedeli karta dhibaato weyn waxaa dhacda in qofkii hadalka bilaabay uusan u arkin arrinta mid culus laakiin qofka laga sheegay ama dadka maqlay waxay u qaadan karaan si ka duwan qaabka uu markii hore u dhacay warkaasi tanina waxay xoojinaysaa baahida loo qabo in la baraarujiyo mowduucan si looga digtoonaado halisaha ay bulshadu iyada qudheeda ku kasbato gacmaheeda haddaba si aan wax badan uga ogaano mas-uuliyadda hadalka iyo heerarka ay gaarsiisan tahay ahmiyadda ilaalinta carabka waa inaan milicsannaa sida uu ahaa xaalkii salafka waa kan sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo mowduucan si gaar ah uga hadlay dadku waxay iskaga hadlaan kelmad aanay u fiirsanin oo naarta bari iyo galbeed inta u dhaxaysa in leeg uu naarta ugu dhaca buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahy ninkii raba inuu hadlaa inuu hadalkiisa u fiirsadaa fiican intaanu hadal hadduu u arka buu yidhi wuxuu ku hadlayaa in maslaxa ku jirto ha ku hadlo hadduu arkaya inaan khayr ku jirin ha ka aamuso haddaad sileeday maslaxada iyo mafsadada ku jirtaa way sileegyihiin ka tegista ka fiican buu leeyahy ibnu burayda ayaa wuxuu yidhi waxaan arkay ibnu cabaas oo carabkiisa haya saxaabigii weynaa ibnu cabaas la odhan jiray oo carabkiisa haya oo le wayxag qul khayran taqnam aw iskut can suu'in taslam wailaa faclam anaka satandam carabkiisuu la hadlayaa wuxuu leeya waryaa khayr ku hadal waad hariimaysan waad hodmi doontaa shar ka aamu waad nabadgeli labadaa haddaad diiddo waad murugoon buu ku leeyahay isagaa isla hadlaya labadaa haddaad diiddo waad murugoon ninkiibaa wuxuu ku yidhi ibnu cabaas ow lima taquulu haada maxaad sidaa u leedahay ibnu cabaas baa wuxuu yihi waxaa i soo gaadhay ana alinsaana laysa calaa shayin min jasadihi ashadda khanaqan aw haydan yowma alqiyaamati minhu calaa lisaanihi waxay soo gaadhay buu yidhi bini aadamku jirkiisa meel uu uga cadhab badan yahay ma jirto maalinta qiyaame carabkiisa qofkii carabkiisa uu khayr ku hadlay ee khayr sheegay mooyaane fudayl ibnu ciyaad fudayl ibnu ciyaad waa taabiciintii waaweyneyd ee awliyada lagu tilmaamo inay ahaayeen dadkii cibaadada laasimi jiray baa wuxuu leeyahay maa xajun walaa ribaatun walaa jihaadun ashadda min xabsi lisaan xaj isagaa casrigiisii dee xajku lug buu ahaayo nin afghanistaan ka soo xajaya nin yurub ka xajaba lug baa lagu tegi jiray dee ma jirin waxaan hadda la fuulaa marka wuxuu leeyahay xajka tegistiisa iyo jihaad gelistii iyo dhufaysku jiriddii kama adka buu leeyahay carabka xidhistiisa sida kuwaas dhibta iyo tacabka aada uga dareemayso ayaad uga dareemaysaa buu leeyahay carabka xidhistiisa walow asbaxta yuhimuka lisaanuk asbaxta fii hamin shadiid ayuha laxiba carabka markaa warkiisu uu tiro badanya nusuus aada u badan iyo qur-aan aada u badan baa masalada ka waramaya marka laga hadlayo ilaalinta carabka arrintu kuma koobna oo keliya in laga fogaado beenta waxaa sidoo kale muhiim ah in qofku iska ilaaliyo xanta iskudurka cayda faafinta sirta dadka iyo wararka aanu hubin arrintan waxay si gaar ah muhiim u tahay markuu qofku joogo meelaha dadku ku badan yihiin waxaa jira xaalado kale oo hadalku u baahan yahay feejignaan dheeraad ah waxaana ka mid ah marka uu qofku xanaaqsan yahay xilliga xanaaqa qofku wuxuu mararka qaar odhan karaa erayo aannu ku talagelin laakiin hadalkaas sida aan qeybaha hore ku soo xusnay marka uu baxo dib looma soo celin karo qofka kale ee loo qasday hadalka wuxuu muddo dheer xasuusan karaa kelimadaas iyadoo ka dhex guuxaysa saamiinteeda xitaa haddii qofkii yiru oo markiiba ka shallaayo sidaas darteed waxaa si aad ah sharciyan iyo thaqaafo ahaanba loo ammaanay aamusnaanta marka xanaaqi jiro iyo si weliba xaalad kasta oo uu qofku ku sugan yahay waxaa jira xadiis nebiga sala allahu calayhi wasalam laga wariyey oo uu nebigu leeyahay qofkii allaah iyo maalinta aakhiro rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha aamuso maanta waxyaabaha ugu wacan xargagoosadka hadallada mas-uuliyad darrada ah ee ka dhacda in badan oo ka mid ah ummaddeenna waxaa ka mid ah isticmaalka baraha bulshada hadal hore ugu ekaan jiray meel iyo dad kooban ayaa maanta hal mar gaari kara dad aad u badan qoraal cod ama muuqaal iyo boostiyo qofku geliyo baraha bulshada ayaa si deg deg ah ugu faafi kara bulshada dhexdeeda waxaana adkaan karta in dib loo xakameeyo waana sida dhacda taasi waxay qof kasta ku khasbaysaa inuu istaago oo uu ka fikiro waxa uu qorayo iyo waxa uu dadka kale u gudbinayo gaar ahaan marka macluumaadku yahay mid xasaasi ah ama aan weli la xaqiijin mas-uuliyadda hadalku waxay sidoo kale khusaysaa dadka bulshada dhexdeeda saamaynta ku leh sida waalidka macalinka iyo culimmada oo iyagu leh waajibaadka ugu badan ee dacwada haddaba waa kan mar kale sheekh mustafe oo ka hadlaya saamiinta warbaahinada iyo baraha bulshada ku yeelan karaan xoojinta waxyaabaha ka dhananaya kontarool la-aanta carabka iyo ilaalintiisa oo laga gaabiyo
maanta dhib tiro badan baa dadka haysta weliba dhibtaa waxa u sii dheer awal waxay ahaan jirtay dadka warkaagu gaadhayae dembigaagu ku gaadhayaa in yar buu ahaa inta kula dambaabaysa iminka nin waliba idaacad buu u furtay inuu dambaabo waayo awal marka laba qof ku dhagaysato labadaa wada sheekaysanaysa in markay warkaaga dhagaysato dee labaad dambaajisay aadna waa dambaabtay laakiin marka milyan qof ku dhagaysato qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida buu nebigu yidhi qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a tegista uu ka tago maxay maa laa yacnii waxa aan qiimaha ugu fadhinin waxa aan isaga khusaynin waxa aan maslaxadi ka soo baxaynin waxa aan khayr ku jirin faraska markaad rabto inaanu kula buubin ama kula cararin xakama la sudhaa qowlalka laga geliya si aad u kontarooli karto carabkaaga waxa aad xakamayn kartaa kontarooli kartaa xejin kartaa marka aad sharciga ilaahay ku dabartid marka aad isweydiiso wax kastoo aad ku hadlaysaa waa la qorayaa aakhiro wuu ku hor imanayaaye kitaabku ka soo bixi doonaa waayo ilaahay wuxuu leeyahy maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid bini aadamku war ma soo tuuro ilaa iyo mid diyaarah oo loo darbiyo qorayabaa ag jooga ilaahay wuxuu ina leeyahy sanaktubu maa qaaluu waxay yidhaahdaan waa qoraynaa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi cadiim waxaa ku dhawaaqaysaan baa ilaahay leeyahy wax badanoo aydan aqoon u lahayn waxaana moodaysaan wax fudud ilaahay agtiisana waa wax weyn buu rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala ilaalinta carabku waa mas-uuliyad qof kasta saaran ka hor inta aan la hadlin waxaa wanaagsan inuu qofku isweydiiyo waxa uu sheegayo cidda uu u sheegayo iyo waxa ka dhalan kara hadalkaas ka hor inta aynaan ka bixin warbixinteenna waxaa lama huraan ah in aan maqalno xadiiskan si aan u helno halka aan kaga badbaadi karno halisaha iyo fitanta uu carabku leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyuu yimi dabeetana wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi man najaah ilaahay rasuulkiisiiyo see loo nabadgelaya maxaa lagu nabadgelayaa saxaabadu inta badan qofku wuxuu ka fakri jiray naftiisa siduu cadaab uga ilaalin lahaa dabeetana waxay weydiinayeen nebiga man najaah maxaa lagu badbaadayaa ilaahay rasuulkiisiiyow nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi amsik calayka lisaanak walyasacka baytuk wabki calaa khatii'atik xadiidka abu daawud iyo tirmidi warinayaan wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amsik calayka lisaanak nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam carabkaaga qabo gurigaaguna ha ku deeqo khatii'adaada dembigaagana ka oy buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa lagu badbaadayaa buu yidhi inta badan waxaan danteenna ahayn baynu ka warramaynaa bale waxaynan waxba ka qaban karayn baynu ka warramaynaa war aan loo baahnayn baad sheegaysaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy ma rabtaa inaad badbaadid carabkaagana xejiso gurigaagana ha ku qaado adigu cuyuubtaadana ha kuu muuqato inagu ceebta dadka kale aynu aragnaa ma maqashay kii halkani wuxuu yidhi ma maqashay aw hebel wuxuu yidhi ma maqa cid kalead ka warramaysaa laakiin nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wabki calaa khatii'atik adigu dembigaagii xasuuso oo kaa la oy buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan adalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay barakac ka socda galbeedka dalka etoobiya xilli qulqulatooyinku ay ka sii darayaan waa cinwaanka warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mima waxayna warbixinta ku bilaabanaysaa sida tan sida uu sheegay wargeeska burkena xaalad amni oo aad u daran ayaa ka jirta bariga volega gaar ahaan magaalada anger gute iyo nawaaxigeeda halka oo dadka maxaarada ah ay ku wajahayaan barakac iyo cabsi amni oo aad u xoogan basri kaab ah oo ka baxay anger gute kuna socday nekmete ayaa la sheegay in koox weysan weerartay waxaana la sheegay in qiyaastii afartan ilaa iyo konton rakaab ah la afduubtay iyadoo aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen sidoo kale xaaladda amni ayaa weli aad u kacsan deegaanada tululanja iyo village tree dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxo hubaysan oo aan heybtooda la caddayn ay halkaasi ka howlgalaan taasina ay khatar ku tahay shacabka kubnaan qof ayaa la sheegay inay barakaceen gaar ahaan dadka maxaarada ah iyadoo qaar ay guryahooda iyo hantidooda ka tageen waxaana deegaanada ay xaaladdu saamaysay ka mid ah tululanje jobed gojam sefer iyo village eberlabo taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo markana waxyeelo daran oo la sheegay in ciidamada kenya ay kala kulmaan weerarada al-shabaab warbixintan waxaa lagu qoray websayteka calamada xarunta daraasaadka waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta ee jibis oo fadhigeedu yahay nairobi ayaa daraasad ku samaysay weerarada jihadiyiinta al-shabaab ka fulinayaana dhulka ku hos jira gumaysiga kenya iyadoo walaac xooggan muujinaysa ayay ugu horeen waxay qiratay in igbax daran uu ku socdo ciidamada kala duwan ee dowladda kenya ee ka howlgala gobollada ay xoogga ku haysato oo ay ka mid yihiin mandheera gaarisa laamu iyo wajeer qiimeyn ay hay-addani ka samaysay weeraradii ay jihaadiyiintu sanadkii hore ee labada kun shan iyo labaatan ka fuliyeen oo gobollada ku hoos jira gumaysiga kenya ayay ku sheegtay in ciidamada ammaanka kenya ay la kulmeen khasaar baaxad leh oo dhimasho dhaawacba isugu jira hay-adda jaribis waxay sheegtay in bartilmaameedka al-shabaab uu yahay ciidamada kenya iyo sallagyadooda warbixinta calamada haddii aynu halkaa ku dhaafno markana warbixin lagu qoray websayteka ridowga alfurqaan waxayna u dhexaysaa sida tan mujaahidiinta ka dagaalama galmeedka afrika oo baahiyey tirakoobka weeraradii ay fuliyeen bisha safar mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay tirakoobka howlgalladii jihaadiga ahaa ee dhacay bishii safar ee lasoo dhaafay ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo sideed hijiriga howlgallada ayaa dheliyey khasaare aad u badan oo gaaray ciidamada dowladaha ka jira waddamada maali burkina faso niger benin iyo goobo kale warbixinta ayaa ku soo baxday luuqadaha carabiga ingiliishka iyo faransiiska ugu horeyn ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey konton iyo sideed weerar oo cagmarin ah oo keliya bishii safar sidoo kale waxay mujaahidiintu qaadeen toddoba weerar oo jidgal ah ama kamaayno ah soddon iyo sideed weeraro qaraxyo ah iyo laba duqayn oo loo adeegsaday madaafiic waxaana howlgalladaasi lagu dilay in ka badan sagaashan askari warbixintii lagu qoray websadka alfurqan ayay taasi ahayd aad baad u mahadsan tahay walaalka abushayba maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada e waad mahadsan tahay walaalka maahir maxamed baraha bulshada ay soomaalidu ku wada xidhiirto waxaa maanta si aad ah looga hadalhayaa shil uu gaariga khaaska ah ee xasan gurguurta ku galay magaalada muqdisho maanta barqadii ayay ahayd markii kulyo gaadiid ah oo galbinaysay madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ay socod ku mareen agaarka degmada xamarjajab ee gobolka banaadir sida ay sheegeen goobjoogyaal gaariga khaaska ah ee xasan gurguurta ayaa rugmaday waxuuna jiiray dad shacab ah oo waddada marayey qoraallo lasoo dhigay baraha bulshada sida facebook iyo tigtok ayaa muujinayay gaari goodoonsan iyo ciidamo tiro badan oo goobta isku gadaamay boqolaal qof oo arrinka baraha bulshada uga warceliyey ayaa ka wada sinaa sida ay u habaarayaan madaxweynaha kooxda riddada ee caadaystay dhulboobka waxaana fikradahooda ka mid ahaa qaar ka mid ah dadkaasi mustafa sheekh cabdalla ayaa wuxuu yidhi inkaartii dadka masaakiinta ahaa meel bannaan inaysan marayn waan dareemayey sidoo kale xuseen ciidow ayaa wuxuu yidhi allahu akbar maalin uun waa la qaban doonaa ha iska sugo insha allah xamaada xuseen mayow ayaa wuxuu yidhi durba ma habaarkii shacabka ayaa soo baxay maxmed deeq cusmaan ayaa isna wuxuu leeyahay bal naga hubiya odayga ma saarnaa gaariga abshir cali cumar ayaa wuxuu yidhi maskaxda ayaa dhiig uga furmay in la yidhaahdo ayay ficnaan lahayd farxaan tahliil ayaa isna leh inkaartii ummadda ayaa shaqaysay kabtan kaaliye ayaa wuxuu yidhi waa loo sarifayaa habaarka tafaariiq ahaan camal sayid cali maxamed qof ay ugu qoran tahay ayaa wuxuu leeyahay inuu dhinto ayay ahayd ugu dambayn xubintii hadalhaynta iyo guud marka mihigaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba
نصرى وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen maleeshaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee maanta dagaal culus ku qaadeen fadhiistin maleeshaadka murtadiinta ah ay ku leeyihiin deegaanka labagaras ee u dhexeeya deegaanka baarka iyo buulaguduud ee dhaca duleedka magaalada kismaayo dagaalka markii muddo kooban uu socday maleeshaadka murtadiinta ayaa isaga cararay fariisinka dhanka kale kataayib al khbaariyah ayaa baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen isbaaro maleeshaadka murtadiinta u tilay duleedka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool فعلى بالدين قد راها حماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay deegaanka labiley oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bay dhowaan waxaa ka dhacay kulan dowro sharci ah ay barbar socotay loona qabtay beelweynta eelay kulankaasi oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka soo baxay natiijo wanaagsan walaalkeen bashiir muxiidiin oo ka qayb galay kulankaasi ayaa tabintan inooga soo diyaariyey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan ku dhex jirnaa bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijri dhegeystayaal waxa aan ku suganahay deegaanka labiiley oo ka mid a deegaanada hoosaga degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaysa xaflad ballaaran oo gun iyo gebagabo u ah kulan muhiim ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay oo ay weheliyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulaay iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan beelweynta eelaay oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay kulanka inta uu socday waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo qeybaha kala duwan ee beesha eela ay ku qaateen duruus kala duwan oo qeyim ah iyo muxaadaraad iyo nashaadaad kala duwan gebagabada kulanka ayaa goordhow waxaa lagu wadaa in kelimaadku ay bilowdaan waxaa hadda si toosa u bilaabanaysa xafladda gebagabada kulankan qiimaha badan oo ay goobjoog yihiin mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee beelweynta eelay suldaane bal ka waran maanta dareenkaaga hadda waxaa bilaabanaysa xafladda gebagabada kulankan qiimaha badan ee dadka meesha joogo iyo waa sidee maanta dareenkaaga bismillaahi raxmaan raxiim eedyadan ganacsana bulshooyinta ugu yaraan ma ergaah taqriiban bulshadan san badan lama boqol iyo wadlajara aad iyo aad iyo arlaada roogda ilaahay laka caabud ahay faa'iido badan dowladda kutaabo badan laka akhriy samayntan eedaan faraxsanyin beele elayna eedaan faraxsanta ma la dhihi karaa ee kulan nowci waa maanta oo aad ayaa lasugu yimid eed eedaan ganacsangna islaamkuna walalasi ilaahay tabaraka jazaakum allahu khayr aad buu mahadsan yahay suldaan aadan isaaq ayuu kaasi ahaa markan waxaan eegi doonnaa waxgaradka abwaanada iyo qeybaha kala duwan beelweynta eelaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay ee ka soo qayb galay kulankan qiimaha badan ee ka dhacaya deegaanada hoosimada degmada buulafulaay waa hagaag mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus markan waxaynu la dhexmari doonnaa waxgaradka abwaanada iyo qeybaha kala duwan bulshada ee beelweynta eelaay ee ka soo qayb galay kulanka muddada saddexda maalin ka soconaya deegaanka labiiley ee hoostaga degmada buulafulaay hadda may baanbaahanaa horte naftarshe galaaygalaytog naftarsheba inti ana gurbigay ana gadado ga'atiri ana gadado galaygalaytoba horta galofade hoo guulele kahalooba ini gaalada waliba oo ilaa marsa jira ee waddan iyo haysata ini kuhurayn akbar mirkasta iyo rogdu maraakanka iyo rogdu ini kuhurayn horta fadaan tanka lamaad maylare gaalana maylare dilowa fadaas geesownimana gaalaga galanka dilowle galbagu may fadaan intii unhato inta ku roogna ini gaalada ilaa marta jira tii goday roogdana ini meeliyo ka dilin tii goday amaa roogda ini meeliyan ka taano meeli ka dilino fadaan go'aankan uu go'aan un ka deerni reed may kala siin lahe inti hata inta roogna lamba ilaa marta galbishay goobda ini gaal wadankan biis un ku waraab ini gaal wadankan biis un ku waraabna lamba galbishay taasi ka goobdoy adinyo guuliye goobgaaba nga galnoytee galab ii raaban la horta gaal islaagma leeleer goosigwinee guriga eelay kuwa lanki ana gentaale gooliba galab garab araabteere gatir i gernof lakaga hoba gaala gentaal ana kariya saasa gooyo nkisiibe gegefina ka garbiye guf afta garamal saara mudi kare gooliba galab araabti gembiseeti gaatir i gernoof lakagasidii gaaladii gooyo lahasiibi jiri gaalka aan angar guurido may fadee gernoof i gaatir goonka i gemadaas kaqobado gaaraha kihiro fadee hobgilig indiin allaahu akbar waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku suganahay deegaanka labiiley ee hoosaga degmada boolafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka soconaysa munaasabad aad u qiimo badan oo lagu soo gebagabeynayo kulan dowro sharci ah oo dhinac socotay una dhexeeyey beelweynta eelaay oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiinta wilaayada oo ay dhinac socdaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada bolofulay waa hagaag dhegeystayaal dhinacii kelimaadka ayaan eegi doonnaa markanna waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekhul waalid almujaahid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta kana soo qayb galay xafladda maanta ka dhacaysa deegaanka labiiley ee hoosaga degmada bolofulay alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd allah subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan kulankan qiimaha badan ee maanta halkan ka dhacaya oo ay soo abaabushay wilaayada baay gaar ahaan muxaafadada degmada buulafulaay oo caasimaddii wilaayada ah kulankanna kulamaa ka horreeyey beelweynta eelay baa maanta kulankan maxaan ku idhahdaa halkan laysugu yimid kulamo kale oo qabaa'il kalea ka sii dambayn doona insha allaahu saddex beri baan wada joognay akhyaartan acyaanta waxgaradka dhallinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan haweenkii dhammaan saddex beri baa la wada joogay dowro socotay aad baana laysku afgartay khayr i wanaag baa ka dhac intaa kadib walaalayaal maanta waa maalintii ugu dambaysay ee laysu dardaarmayey waxaan naftayda iyo naftiina u dardaarmayaa alla subxaana wa tacaala cabsidiisa haddaan allah subxaana wa tacaala aan ka baqno adduun iyo aakhira ayaan liibaanaynaa qaala tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja qofkii ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa alla wuxuu u yeelayaa ciriiri kasta uu ku jiro meeluu kaga baxo ciriirigaas ayuu allah subxana wa tacaala u yeelaya walaalayaal waxaa soomaaliya soo maray dowlado kala duwan baa soo maray qaabab kala duwan bayna bulshadu ula dhaqmayeen xilli waxaa la soo maray dalka aan ka jirin dowlad ee qabaa'ilka iyaga ismaamuli jiray xilli waxaa ka dambeeyey isticmaalku bariga afrika oo dhan uu soo weeraray soomaaliya uu soo weeraray oo bulshada uu qabsaday oo gaalnimada uu ku khasbayey xilli waxaa la soo maray dadka kuwuu isticmaalku buuxiyey oo mabda'ooda qaatay in dalka maamula la yidhaahdo gaalada iyo caddaankana ay baxaan xilli waxaa ka dambeeyey dalka ay shuuciye iyo kuwo mulxidiin ah ay qabsadeen dowladdii siyaad bara ogtihiin afii kulli mawtinin laa tacqiluun dadoo waxaad fahamtaan dalka waxa ka jira dalka lagu magacaabo soomaaliya maanta laba dowladood baa ka jirta dowlad gaalo ah oo noocyo kala duwan leh miday dowlad gaaladu samaysay iyo maamul goboleeda iyagu sameeyeen iyo dowlad islaami ah labada dowladood waxay ku kala duwan yihiin fahma dowladda islaamiga shareecada islaamkaay dalka ku maamushaa dowladda gaaladana dastuur iyo artikol ay iyagu leeyihiin bay ku maamulaan dowladda islaamiga ah waxa weeyaan shanta shay ayay ilaalisaa addaruuriyaat alkhamsa la yidhaahdaa xifdu diin diinka iyo caqiidadoo la ilaaliyo xifdu nafsi nafta oo la ilaaliyo dhiigga ma cinlaan loo daadinin xifdul caqli xifdulmaali xifdul cirdi dowladda islaamiga intaasay ilaalisaa dowladda gaaladuna waxay ay ku tumataa shantaa shay labaatan sana dagaal ku socday maanta alxamdulilahi waxaa la marayaa xilligii ay gaaladu jartay oo la leediyey allahu akbar allahu akbar xilligii waxaa la joogaa gaalo ay jabtay soo ma jeedid darada ugu dambaysay meelaha gaalada iyo ay weerarka lagu qaaday lagu baabi'iyey shabeelladaasaa lagu jebiyey gobollada dhexe lagu jebiyey galguduud baa lagu jebiyey waxaa lagu jebiyey gadaa lagu jebiyey oo baay baa lagu jebiyey oo jubbooyinka lagu jebiyey way jabeen gaalo maanta waxay ka maraysaa gaalo ma joogayno inteen ka baxaa meel maleh ayay maraysaa allah carar carar iyo fiig bay ka maraysaa gaalada inay cararaan etoobiya etoobiyaan waxay leeyihiin annaga uga horbaxayna yugandhays waxay leeyihiin meme uninka horbaxaana soo ma jeedin alxamdulillah oo wallaahi oo idaacaduhu ay sheegeen hantidii iyo qalabkii iyo kombyuutaradii iyo waxay wadeen oo dhan ayay xaraashayaan oo ay leeyihin xaraash xoolo jaban wixii dhan gaaladii waxay leeyihiin intaa labaatan sana joognay intaasaa noogaga dhimatay ma wuxuu maxaasee wax u jiraan al-shabaab baa meesha qabsanaysa bawaan raadlaha raadlahada iyo hunmootiya alxamdulilaahi walaalayaal maanta waa maalinkii islaamka loo hiilin lahaa in tansurullaaha yansurkum diinka ilaahay maalinkii loo hiilin lahaa la joogaa oo dhallinyaradu ay jihaadka shaarigi lahaayeen oo odayaashu jihaadka shaarigi lahaayeen ka hantida la jihaadka ku bixin lahaa waxay soomaaliya ay qabiil qabiil baad u dagaalami jirteen dhig micnalaa buu daadan jiray maantana haddaad geeriyooto waxaad ku dhimatay shahiid baa tahay ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa adaa u hiilinaya yaa kala qiimo badan walaalayaal miyaa ka sharaf badan walaalayaal qabiil qabiil maanta qabiilkiina afarta koona qabiilka degan oo calaad idinka dhexaysa maa jira naba roob soo ilaahay ima siinin barwaaqo warahiisoo idima buuxaan xoolihiisoo idima dararin beerihiisoo idima soo go'in waryaa idin siiyey magaalo iyo hay-ad baa idin siiyey allah baa idin siiyey ogaada walaalayaal waa inaad allah ku shukrisaan qaala tacaala lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad nicmadaa ilaahay ugu shukrisaan ilaah waa idin kordhinaya haddaad nicmadaad aad ku jasaartaanna nicmadii waa laydinka ceshanaya abaartii baa laydinku celinaya gaajadii baa laydinku celinaya colaaddii baa laydinku celinaya haddaa ilaahay ku shukrisaanna intoo dhan guul baad gaaraysaan walaalaad noqonaysaan barta haddaan fadhiyo beelweynta eelay baa hadda xafladan qabatay wa maca daalika waxaa la yaab leh oon xogtaan helay waxaa ka mid ah beesha weynta waxaa darislaa dhinacan garra beesha garra way joogtaa halkan waxaa darislaa dabarra dabarra way joogaan tuniba halkan darislaa way joogtaa qabaa'ilka dariskala way joogaan maalin dhaweyd garra markii aanu tagnay blambul ilaa ii sheegay iyo burkood aan tagnay qabaa'ilka dariskao dhan ayaa yimid soo ma jeedid halkaa iyo dabarra haddaan tagnana dabarra keliimaha qabaa'ilka o dhan baa imanaya dadku waa walaalo diintay walaalo ku noqday cid cid ku xadgudbaya islaamaarku gaaloo diinkeena iyo dalkeena iyo caqiidada la dagaalamaya inaad ka dhicino diyaar muunahay war kitaabka ilaah inaan huilan diyaar ma nahay war sharcada ilaah inaan huilan diyaar ma nahay gaala inaan iska dhicno diyaar mu nahay ilaahay subxaana wa tacaala inaan raalligelin diyaar mu nahay naar si aan uga badbaadno janno u helno inaan jihaadna diyaar mu nahay inta diyaar u ah gacmo kor taga allah waxaa indhahayga ii muuqdoon ku faraxsanahay dhammaan bulshadii o dhan gacmaha inay taageen oo diinka ilaahay baan u helin inay yidhaahdeen allaahuma fashhad allaahuma fashhad allaahuma fashhad ilaahu noo hiili ilaahu noo hiili ilaahu gaalada nooga hiili ilaahu guul baadna siisay guusha noo kordhi islaamnimada ilaahu noo xooji wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam waa hagaag dhegaystayaal dhinacii kelimaadka ayaa soconaya markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweynayaa sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga kana soo qaybgalay kulanka gebagabada ah ee maanta ka dhacaya deegaanka labiiley ee lagu soo afjarayo kulankii u dhexeeyey balweynta eelaay iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إخواني في الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ماري نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ونما أن قوم إلهين عزي إسلام من عزي وأن فإذا بتغينا العزة بغيره haddii cize iyo sharaf war islaamnimo ahayn una ku weydiine adallana allaahu ilaahaynu duleya waari ilaahay islaamnimo ilaahayna cizeey ilaahaynii sharafii subxaana wa tacaala qur'aanka kariimka ilaahay maylayaa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم دك مؤمنين تي إيمان لكوين توحيد لك هالي عمل صوب لك هالي إلهي ما إن يبوه سبحانه وتعالى وكون إلهي إني إن خليف ولا إلهي إن سبحانه وتعالى ولي إلهي ماري ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إلهي إني سبحانه وتعالى أما كان يدون دينك يو إلهي إنك رهلنا غدي سبحانه وتعالى حدنا أبصدي وأبصدي جريان بعد جاني أمني إلهي إنك بدل geeg ilaahay amniya na sii nabada ilaahay na sii taleefankaana maynoo dhaahay idoogan ama laha siin dhiya ma lihiini walaalowni hortaba muslimiin walaalahaayeen nicmo al-ukhuwatu al-iimaaniya geeg muslimiintii walaanyo darishaayeen dhankay dhis dhaha fadhiyo ilaahay diin shayla gaadadaahii nicmo walaalayaal laakiin ilaahay halgeeda kiiray meere yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-a tamkiinkun ilaahay siyow oo maydlaraayus ilaahay obsameliyo ahaaytay amni ilaahyanka beddelow hal shardi ley yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-a ana la ii caabudaayaan maana in shariga weelayaan qof kale ma iila caabudaayaan ani yacni maydlaraayuso وحدايا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته إلهي بس وحدايا سبحانه وتعالى مرك إخواني في الله ما إلا فذا إسلام مدى سي توحيد كسيتي قال تدب أرنان سدب لك كأركر إلهي كتاب جاي لدغن قلي سبحانه وتعالى قال لنا الجهاد ولا ليال إلهي ما ينعزي إسلام نما ما أرجل سلمان الفارسي رضي الله عنه أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم dadka haddii qabiilka faanayan reer hibala ahaa ana aawka islaamnimadu waara jiri salmaan ulfarisi shaacirka kale meeri falaa tatruki taqwa ittikaalan cala annasab laqad rafaca alislaamu salmaana farisi wa wadaca ashirku nasiiba abaalahabi salmaan ulfarisi aad ogaatay in islaamnimadii cizaytay korongaati abuulahab aad ogaatay oo nabag adeerjihayna gaalnimadiis ishirkajii hoosanagi walaalayaal marka mayna noofadee ilaahay diinshay iyo kitaabjay ka dhagangneen oo gaala la dagaaligneen marka insha allahu tacaala na kala miday meelaan ka gaabsade insha allahu tacaala walaagun arni lima taquuluuna maa laa tafaluuna ay noohaanay hay ka dhagamay hay ka camal falay ilaahay subxaana wa tacaala diinshay hay dhagangeliyey geed hoos yay iyoneetow heer maynan yaale iska dhaafneen laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum uu ilaahay kitaabahan indigi dadka jiiraankeena walaanyagana hay dhooray masnuuc ayla dhibnay jiiraan ayla dhibnay intaasa dardaarame wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag dhinacii kelimaadka ayaa weli soconaya markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan aadan isxaaq suldaanka beesha eelaay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قلبتم إيه لن فرحتني دول اللي أرفضي والماضي بأرتي مسؤولين تنا رن والماضي ميلن كويتي أو مسلم نكوري ولالك شيخ إبراهيم كي أبالش مقول كنا إلهي ميزان جاه زنات الله كاب dadkii qaraawada ahaayeenna oo lamada sadiid bar inta ka sawrin maylanaa jazaakum allahu khayran ilaahay san barkaay waajibkan gudateen asarkun ballan ulus anta laka qaaday ballantana dammayn qaadna alle lan qaaday unoona masuuliin anaa hortila surugna lanka lan qaadin lan moog ma ahan yiri surunyi dadkun ma dadka lan qaaday ballantaasay ilaahaygu geeki wartii ouma ooma oo obreegmadii la roogi walaay ballan qaade waan yal isara doon hobla ba hobla dhamada biyoogun dhaba markhaati naqda doonan yaa i hoosateedun geedagun ya markhaati naqda doonan warka may dheegay hin gaal dhoona diyaaran ena hanoo ballan badan ulus la qaaday ana horto inta ku gariiray may la faday way la ballan qaaday si sax eh wal bin aadin inkraani gaan ilaahi la kraani gunna nagidi antun hata reer eray lay dadku may kuyaaba deegaan kuma lis roogay hin dhawan na sarag laakiin sadiidan ber wala is bardi wala iska bardi ma in diinka ilaahi la iska bardi wala hatil ni sheegahayana diin ilaahi iyo ku taaban nin ka akhriyay waliyo jeebsha ku dhukoyo ma ulmaado may la faday wa sadiid ber wala nin sheegi in dhagan geliinag macna diinka ilaahay in la geli diyaaran maynan aha may kale la ballan qaadayhin in gaala la dhomo doon akhyaara maysu martadayhin hato guur hato may haysata gaali haysata hoo qabiil qabiil muslimaadka kumid hato guur haysata faday haliin kuno heri faday lan itoobi kukuway barog hatama intun dhararan nimado iya geeka waajibaya inta walayasa walashaay may lisiin ku faday dad muslimiin aba saasalanka duulayhin gaaladu in beerawaan iyaalkan horkaan fadan fadhiidaan dadki kubiili fada unu may kale la baahan yahay horta diinka ilaahay in la barado warniya wuxuu jidkuma ada toosq ada marta jini ka seedaas balla ka eriya kan hoo martona naara ka seedaas balla eri hatta lan kullugan waa inta fadhi lan naar fado jina jaraus usma jiiri lan ka laabamo jid wiina balla arga hayus may toobi la ku fade in toobi isku dhaafna wiinaga marna diyaar mangiiniya in islaamkum garab siinna horta wal shaksi ahoo oo muslima le sheekh ibraahin alle hirar hibal alle romiyaalan jihaadkum allilan weed lan kas waajiba salan salaada ma hata lan lan waajiban kaana jarows lan ko baalig may kat si salaada usun waajibu maadaama us waajibay inna nin aanina lamba madaja hir hatta intu madaja inta inta fadhiida hawba lamba madaja anasi hira san arab geeka ma kala goha lamba goodja hoo kasoo madaja hiridon shalalab waray dhamaaden maylisiin ku faday lamba masuulidiisu leeyahay ku gobada gaala iska dhaafa hamiin kuma baryaas uni wal yarko wala nin dhaman daw ku walila hamari wal ogi abaara la hamadi arlaadu hatala fadhi saacadu malna iska way jarn ilaahay dad weeli alxamdulillah hadii ilaahay in bi haan ah may faday ilaahay in lagu shukri una ballanga qaadan una masuuliga singana sin hor surugna gee kamay sin ku faday maadaama isin hasada ballantiya qaadan hata eeray hata han ku han ku badan dhawaamay roog ma arneen خبر درو دن جيك أنا في أنا بس سون مسون سلطان جيك بقول إنه أنا نهركا جهات إن هركا على يرى خوف الله إنك دني تدرن خوف الله يبغى نقدر أن تلقى كفدا جيك الرابع بلنا كأنن بلن تاسي ميل سين كفدا خياري سيسن شيك دنا سيسن أم بلن قاعد أم بلن قاعد نمدون سين كلجر لكن من نوف ذي واجب نمكن واجب شقود ذي إلهني مرخات والد ذي واجب شقود ذي من نوف ذي بدو تيتنا نوف ذي in kaalantaana buugna diyaar ma ihiniya unun may ballantee qaadane beelle eele inta kulanti in jihaadka garabshi ya ballantee qaadan walaayada islaamka bayn in unu la shaqayna maal degmadiye maalkiinka hoosay in la shaqaynan diyaar ilaahay idin jey garab jee surugna walaay may ka codsanaayeen waxbarashadii iyo nidaamaadka wax yalba ninku baahda oo unun unbaahana in unu garabka surugna diyaarangana bayaankii wali beellaha ku bahi oo si saxan ku bahi oo hatawna hadiyaarini in dhagan gelin diyaaranagana جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاك dhegeystayaal weli waxaa soconaysa xafladda gabagabada kulanka qiimaha badan ee u dhexeeya mas'uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo beelweynta eelaay ee ka dhacaya deegaanka labiley dhinacii waxaan ku dhex jirnaa odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay kulanka markana aan eegno odayaashii kulanka iyo kelimaadkooda ku aadan xafladda gebagabada iyo talooyinkooda ay dirayaan bismillaah alxamdulilaahi rabbialcaalamiin may amahadnaqee ilaahay amahadnaqee mahadad lamaad walaayidi nuqabadi oo maxaafadii buulo fullaay oo antaniinkooyti walii eelay kahaada walii qaraabo kale kahaata antaliirirhugaan mahada iska latin sad iska niinboogateen ma aragna niin garab taaganteen mahadwiinga latin todobaatun isaqaalahada galoy tumi isadisini sariitay muuga walaan antun rooga lang ikoolkoolu muaysini dad isasiinkoog badangada dhali geedhanganta shaadeelu otaway mayle antama jeefasolikwede amalkay maalaasaan imoodaari isan oo geega labaatun jartiin atiin oo antum eelay anta fadhiida antaana wiin iyarlan jinan fadaan niijire janaada iritiya furunta ka galdhen aradii absiina adan lahayti eelboorkii baydhow aboogaha ka degi madi usa gedi ku kooy usa ka guuri haka gashiimi geeka gaali koo haysad adan anta garas kuu guridoyd anti dagaalana diyaar min ihiniya anti dagaalan diyaar min ihiniya anti dagaalan diyaar min ihiniya waaligaan sidaa haniin dhowaay oo geeka beele eelay usan wiinay beele garana usan wiinay walika damboyna un wiinayi doona inti un lashagayna diyaar min ihiniya insha allah ee beele eelay una anna sadeganberi ma sheegdis un anna bayaanka beele eelay haka bay inig aadana diyaar man ihiniya inigi aadan diyaar man ihiniya aboogina gaala ha dili jire inti gaala dhammaan diyaar man ihidina talyaani ha dili un aboogan ingiriis ha dili kan talyaaniga la dilaay lan diiri la araa afka ma aragne waardiyaay madi la dilaay lahan jeedi eelay kamaha araaye diirii darhaw mandeyaw undeerna baa dile diirii darhawna mandeyaw undeerna baa dile saa kweerraay aw diirigii may leysin lahay tolob gaalkii la dilay balaqanta baa kadhihi kastay madi kadhihi haddana may areene bandiiri siibe booraad beema sheegaw bandiirodi gaalada abooyina siibi sidii haddananay sheegi antu untu roogdan oo umato mahamad un anna oo reer eelay anna ini walaagii nana arayna nin fari oo hata habahi bayaankaas inti gaadan diyaar man ihiniya assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
miigwaa qureen dhegomowlow eebbehey waaye masala masalaa lagu fura maasna weelkeeda maasada markay miingashaa ii macaataa maow dhegaysa miinkayga waay murgoono ey murgoono muslimiinta ey murgoono markaanlahow mas-uul magacaada muslimiinta ey murgoono siin waa qoreen dhigansiyow eebbehey waaye siisowsankaa lagu wadaa hadalna seedkiisa samiyow dhegaysa siinkeyga aan ku soo salaamay aan ku soo salaamay saako waa ku soo salaamay suldaanuhu salaam calayka saako waa ku soo salaamay suldaanuhu salaam calayka saako waa ku soo salaamay gaadaa gureen lagu dhigaa guusha ee baala girow gorkaa lagu gataa gaafna waa gooje gaalkee dhegaysa gaadeyda gaalo waa baguurti guwaangaalo waa baguurti garguurtoow intaad gelaysa guwaangaalo waa baguurti garguurtoow intaad gelaysa guwaangaalo waa baguurti garguurtoow intaad gelaysa guwaangaalo waa baguurti
allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaan u suurtogeliya diyaarinta iyo tebinta kulankan ballaaran ee qayimka ah islamarkaana ka dhacay deegaanka labiiley laguna soo gebagabeynayey dowro muddo saddex maalin soconaysa una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka beesha eelay guud ahaanna tebintii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir muxiidiin ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu